أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka duurnimo qodobada aan idinkugu helana waxaa ka mid ah debgeystay khasaare hantiyadeed ayaa maanta ka kacay qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya kataa'ib al ikhbaariyah ayaa baa'isay qaybta saddex iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah ugu dilay magaalada muqdisho xilli ay sii kordheen dhibaatada murtadiinta ku hayaan shacabka ku dhaqan maxaasimada muqdisho wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaadatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadaasi munaasabad ay nabaddan ku caleemasaaranaysa mid ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi waa doornimo jimcaha taariikhduna ay ku baagan tahay shan iyo labaatanka bisha ramadaan sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijiri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan dabgeystay khasaare hantiyadeed ayaa maanta ka kacay qaybo ka mid ah suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho dabkaani ayaa saaka ka kacay qaybta dahablaha ee suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho iyadoona dabkaani uu ku siifiday qaybo ka mid ah suuqa waxaana dabkaani oo markii dambe lagu guulaystay in la damiyo uu sababay khasaare hantiyadeed oo aad u baaxad weyn mid ka mid ah ganacsatada suuqa bakaaraha ee ku hantibeeshay dabka maanta ka kacay qaybta dahablaha ee suuqa bakaaraha oo la hadlay warbaahinta ayaa sharaxaya dabka sida uu ku bilowday iyo khasaaraha uu geystay
carwada koowaad oo annaga aan lahayn tan ku xigtow ka kacay dabka labadoodii iyo wax alla wixii meesha joogay hal habba kama hayna ilaah baan beddelka rabnaa ilaahayna abuurayaan beddelka rabnaa ilaahayna abuuraan beddelka rabnaa meel la soo maro waa la waayay jidda waa xiran yihiin meel walba waa xiran tahay ilaahay baan beddelka rabnaa ummadda islaamka waxaan ka baryaynaa debkaa debkan waa soo laalaabta bakaaro intaan joogay lix jeerow gubta intaan anugu bakaaro joogo lixdaa joor hadda saakaa iigu dar subaxan saakaliida ayaa iigu dar inta kale mancaymaan lahayn maanta hal shay oo keligiisa kamaanan cayban hal shay waraaqihii xataa ma buugtii xataa waa ku jira marka waxaan u sheegayaa ummadda islaamka bakaaro in wax laga qabto dadka dabka gubaayo dhibaatada oo korontaa gubtaa laleeyahay mar korontaa gubtaa leeyahay korontadu in dad ku jira xataa waa suuragal dad inuu ku jira oo dhibkan uu ka dambeeya waa suuragal aantada iga baxday maba la xisaabi karaba wax alla wixii daynaayo magaaladii inaan ka soo qaadan wax alla wixii inaan ka soo qaadan hal shay kama aanaan bixin shilin kama aanaan bixin tii aan waxaan haysanana waa ku jireen dabtay iyadoo ahay ay ku gudato wallaahi ana shay aan laga bixin hal shilin oo kaligiis aan laga bixin wax alla wixii dayn ummadda aan ka qaadin jirno waa ka soo qaadnay iyadoo annaga nagu waxay nagu beeskaraysan ayay gudata meeshaas marka ilaahay baan ka baryayna badelka qabaan ilaahay waa khayr qabaan howlgallo kala duwan oo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi enoo haya howlgalladan oo isugu jiray dagaallo toos ah iyo qaraxyo waxay ciidamada mujaahidiintu ka kala fuliyeen wilaayaadka banaadir bakool iyo shabeellada hoose oo wada dhaca koonfurta dalka soomaaliya banaadir geesiyaasha islaamka ayaa qarax la beegsaday gaari ay la socdeen saraakiil turki ah kuwaas oo marayay duleedka magaalada muqdisho qaraxani oo ka dhacay halka loo yaqaano tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka magaalada ayaa lagu dilay laba sarkaal oo turki ah halka sidoo kalena ay la dhinteen shan askari oo murtadiin oo ilaalo gaar u ahayd saraakiisha turkiga waxaa sidoo kale qaraxaasi si xun ugu dhaawacmay laba sarkaal oo turki ah kuwaasoo dhaawacyadoodu uu aad u liito waxaana burburay gebi ahaanba gaariga ay saraakiishaasi la socdeen ee qaraxa lala eegtay sidoo kale banaadir waxay ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay weerareen fariisinka maleeshiyaadka riddada ee xaafadda roob da'ay ee deegaanka ka xday ee duleedka magaalada muqdisho waxaa dagaalkaasi ku dhaawacmay taliyaha maleeshiyaadka ashaalardirarka ee deegaanka garasbaaley iyo laba askari oo isaga istaaf u ahayd wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta degmada ceelbirde isla bokool waxay geesiyaasha islaamku habeenkii xalay ahaa dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka riddada ee degmada waajid shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay dagaal culus ku qaaday saldhigga iyo fariisinka maleeshiyaadka murtadiinta deegaanka sabiid sidoo kale geesiyaasha islaamku waxay xalay weerareen saldhigyada murtadiinta deegaanka arbacow kaxda iyo jasiira waxaana deegaanadaasi ka dhacay dagaallo culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan taniyo markii la guda galay bisha barakaysan ee rabadaan oo hadda gebagaba ah waxay ciidamada mujaahidiintu sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaartii murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta maxsaned abushiiba kataa'ib al ikhbaari ah ayaa baayisay qaybta saddex iyo labaatanaad gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada kaamsuume ee wilaayada jubbada hoose xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkaasi noo haya
filimkan oo ah qaybta saddex iyo labaatanaad muuqaalo lagu soo bandhigo gurmadka dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee lagu soo qaatay mashruuc uu guddigu ka sameeyey degmada kamsooma ee wilaayada jubbada hoose agabyo kala duwan iyo lacago ayaa la arkaya iyadoo loo qaybinayo qoysas fara badan oo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeesheen fatahadihii dhacay bacaha laga gaashaanta roobabka dhar iyo lacago ayaa ka mid ah adeegyada uu guddiga maareynta fatahaadaha ka qaybiyey halkaasi sida lagu arkayo muuqaalkan cusub alxamdulilah rabbilcaalamiin warta ilaahay baa mahad leh hadda una meesha roogna degmada kamsuuma ee degmo ahaan ayaa may la qaybiyo raashin oo ba'an ah sida raashin iyo beesa ba shandaruuba iya la qaybiyo allahi oo sheeni iya mahad iska leh awalan iya mahad iska leh kadibna wilaayada islaamiga oo sharafta leh iya dadka inshaanti iya dadka an qaybiyoyte si wanaagsanna lan qaybi waa kay sidaas iyaa jirte alxamdulilah ilaahay iyaa maxaddaas iska leeya mashruuca gurmadka oo isugu jira qaybinta raashiin iyo agabyo kale oo muhiim ah iyo lacagaha wuxuu ka mid ahaa adeegyada ugu muhiimsanaa ee guddiga maareynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab fuliyey intii lagu guda jiray muddadii fatahaadda waxaana xusid mudan in mashaariic hadda lagu dayactirayo webiyada laguna xakameynayo saameynta farabiyoodyada ay ka socdaan qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta soomaaliya kaas oo mas-uul ka yahay guddiga maareynta fatahaadaha ee mujaahidiinta mahadsaned xaarid maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah qof shacab ah uga dilay magaalada muqdisho xilli ay sii kordheen dhibaatooyinka maleeshiyaadka murtadiinta ku hayaan shacabka ku dhaqan caasimadda muqdisho cabdiqani maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya sacad cabdi muuse allah ha u naxariistee waa qof shacab ah oo saacadii lasoo dhaafay askari murtad ah si bareer ah toogasho ugu geystay degmada kaxda ah ee magaalada muqdisho dilka ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay goob timaha lagu jirto ee ku taalla degmada kaxda waxa uuna dilku yimid kadib markii askariga murtadkaha uu isku dayay inuu qofkii shacabka ahaa si awood sheegasho ah kaga hormaro timajaraha waxaana muran kadib halkaasi lagu toogtay qofkii shacabka ahaa goobjooge halkaasi ku sugan ayaa warbaahinta ugu waramay sida ay wax u dhaceen dilka wuxuu ka dhacay degmada kacda dhinaca waaxda dhinaca oo mataqan dharkiinley caliguney laamiga dhinaca dharkiinley xigta waaxda saddexaad ku tahay dilka waxaa geystay nin askariya oo boolisa wuxuu geystay nin shacaba oo deegaanka laga yaqaan la yidhaahdo calaa sacdi cabdi muuse saas waxaa loo dilay meel timaha lagu jiro oo mataqaanaa timo jare ah ay soo wada ay ku wada kulmeyn marka timaha timuhu jaranahay marka anaa jaranaye adiga mataqaan ka wareeg buu yidhi meesha markaasuu yidhi maya maya anaa kaa wareey inuu ku dhintay ninka dilalka bareerka ah ee ay askarta kooxda riddada u geysanayaan shacabka caasimadda ayaa muddooyinkii dambe xarkaha goostay waxaana si maalinla ah magaalada muqdisho uga dhaca dhacdooyin naxdin leh oo ay ku kacayaan maleeshiyada murtadiinta iyadoona cid kula xisaabtanto aanay jirin falalka guracan ee ay ku kacayaan mooriyaanta loo soo carbiyey dhaca kufsiga afduubka iyo dilalka shacabka maatida ah ee aan waxbo galabsan mahadsaned cabdiqani wilaayada jubbada hoose ayaa kulan la qaadatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada jamaame ee wilaayadaasi bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixinta warkaasi noo haya isagoo gudanaya mas-uuliyadda uu ku matalayo ummadda muslimka ah ayuu maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose xil gaara iska saaray sidii uu ugu adeegi lahaa bulshada islamarkaana u ilaalin lahaa xidhiidhka walaaltinimo ee ka dhexeeya tani markii la gaar yeelay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayuu si dardar leh ku bilaabay inuu guto waajibaadka shaqo ee loogu xilsaaray dadka ku nool wilaayadan isagoo arrinkaas ka duulaya ayaa wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuyoonis waxa uu soo gaaray degmada jamaame isagoo u kuurgalaya xaaladda bulshada ku nool degmadan iyo deegaanada hoos yimaada kulamo soo dhoweyn iyo isbarasho ah ayaa dhex maray wafdiga wilaayada iyo qeybaha kala duwan dadka magaaladan ku dhaqan waxaa lala kulmay cuqaasha salaadiinta ugaasyada nabadoonnada iyo ganacsatada degmada kulamadaas ayaana waxaa barbar socday kuwa wacyigelin ah oo qeybaha bulshada loo sameynayey munaasabad si heersare ah loo soo agaasimay ayaan kaga qayb galay gudaha degmada jamaame taasoo laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horreyn sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose oo madasha ka hadla ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato horumarka magaalo isagoona reer jamaame ku tartarsiyey inay u guntadaan horumarinta magaaladooda waxaan idinka rabaa annaga aan diyaar u nahay markaasaan u taagnahay oo nambar kowna noo ah war inaan u sheegnay war nimanyaw kitaabka iyo sunnada kor u qaadno aan ku dadaalno dadka diinta inaan barna aan ku dadaalno shaacirta aan muujino magaalada mugta aan kor u qaadno ganacsiga inaan hagaajino aan istoosino way meelka laga fiiri jiray mogtahay markii la yidhahdo mogtahay walaayadka iyo qaabka oo la fiiriyo wax badan la fiiriya soomoon inaan sora qaadno magaaladeen inaan kor u qaadno aan u qaateen marka waxaan idin leenahay jazakum allahu khayran wax allaala way horumar keenayo inaan ku dadaalno horumar way keenayo haddii diin tahay haddii maadi tahay haddii nooc kasta tahay inaan iska cino waxaa loo baahan yahay magaalada in nooceeda aan bedelno jaweeda aan bedelno magaalada qaabkeeda aan bedelno wax allaala way magaaladan ku horumarayso ama ganacsita ah nooc kasta ah in horumarin lagu sameeyo annaguna waa diyaar u nahay wax allaala way ku horumarayso magaalada inaan qaadano biidn illahi albaari inaan qaadano jazakum allahu khayran baarakum allah fiikum ilahi idin barakayo qaar ka mid ah salaadiinta kulanka goobjoogga ah oo goobta ka hadla ayaa si aadaa u soo dhoweeyey talooyinka waxgalka ah ee uu soo bandhigay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose iyagoona ballanqaaday soo dhoweyn heer sare iyo soo bandhigidda adeegyo muhiim u ah bulshada reer jamaama maanta farxad gaare iyo muuqaal gaare ayaa reer jamaama saaran runtii macnaha dadku waxaa fiican in isxisaabtamo jamaame waxaa maanta nasiib ay weeratay maamulka inay martageliso ciid inay ku martageliso waxaan rajaynaynaa insha allah inaan kaalinta degmada jawaam ay ka soo baxa doonto laakiin waxaan samayn doonaa waxyaala aan arki jirin macnaha koladayaasha kasash doonaan oo calaamooyin gaar ah oo naftarkeeda lagu xasuusto si hore ma loo arkan la yiraahdaa rajaynaynaa inay silay garab noogu siiyo waan soo dhowaynaynaa odayaal anigoo afka odayaasha degmada ku hadlaayo ama afka ku hadlaayo jubbada hoose aad iyo aad aan u guntino sheekh axmed waxaan leenahay soo dhawaaw ku soo dhawaaw degmada jamal iyo odayaasheedii oo si kalgacayla kuu soo dhoweynayaan ood mas-uul ka tahay ku soo dhowaaw degmada jamaamo iyo odayaasheeda hadday naqwadeedii tahay hadday ganacsigeeda tahay hadday waaya araggeedii tahay hadday bulshada qeybaheedii kala duwan ay tahay ku soo dhowoow si farxad leh mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ee kulanka ka qaybgala ayaa ku dardaarmay inaan loo kala harin isbeddelka loo istaagay si magaalooyinka jubbada hoose ay uga mid noqdaan meelaha wax badan iska beddeli doona bilaha soo socda insha allah wixii ka dambeeyey markii la gaaryeelay maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose horumaro kala duwan oo laga dareemayo magaalada jamaame iyo deegaanada kale ee wilaayada oo ay ku jiraan tallaabooyinka loogu diyaargaroobayo munaasabadda ciidulfidriga ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa warbixinno soo socda hadduu alle oggolaado mahadsanid bashiir munaasabad ay nabadan ku caleema saaranaysay mid ka mid ah beelaha dega wilaayada mudug ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan beriga wacdaan saaruur waxay waadaan ninkii ugu wanaagsanay wacdaan saaruur waxay waadaan waa xaflad si heersaraha loo soo ogaasimay oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee muduga taas oo ay nabadoon ka hogaamiye ku dhaqanka shareecada islaamka ku dooranaysay jufada wacdaan oo ah codadka beesha saruura nabadoon bootaan sugaha barwaayay jufada wacdaan u dooratay inuu noqdo hogaanka jufada iyadoona nabadoonka lagu caleemo saaray munaasabadda xafladda waxaa ka soo qaybgalay qaybaha bulshada waxgaradka jufadaasi iyo nabadoonnada beesha saruur iyo mas-uuliyiin uu horkacay waaliga wilaayada islaamiga ah ee muduga iyadoona laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay nabadoonka cusub ay caleemo saarteen jufada wacdaan nabadoon bootaan sugaha barwaa xilka lay saaray horaan u haye isagoo kale caleemasaaraan u la yidhaahe waa kordhin waaye waa la ii kordhiyey saan u dareemayo waan qaale xilkaas diinta islaamka inaan ku dhaqanno waa ku dhalanay ayaan mataqaanaa adkaynayaa ayadaasaan ku hogaamaa hadda waa idin mahad celinayaa meesha xilka iyo diintana diyaar moogtihiin inaad ila qaadeen xilkaas
sidoo kale waxaa munaasabada ka hadlay nabadoon cabdiraxiin bacdow oo ka mid ahaa martidii kasoo qaybgashay munaasabada caleemasaarka isagoona sheegay in nabadoonka ay garab u noqon doonaan nabadoonka falyatafadan mashkuuran soo dhowow aan ku soo dhoweyneynaa ilaahay dartiis iyo walaalnimo iyo derisnimo aan kugu soo dhoweyneynaa waxaan leenahay xilka weyn ood qaaday ilaahay kula garab galo isaga waxa weeye khaaliqa isagaa ummadda u taysiiriya wax kastoy culus u fududeeya ilaahay kuu fududan ayaan leenahay waa culays waxa weeye bili-aadmigu waa iska ticiif waa iska tabariryihiin nabadoonnimada iyo maamulka iyo mas-uuliyaddu waa culays ilaahay kula garab galaan leenahay annaguna intii karaankeenna waan kugu soo dhoweyneynaa waana kula shaqay doonnaa deris wanaag iyo diin iyo waxa weeye waxaan kugu rajayneynaa inaad ummadda kii anfaca tolkiisa anfaca gobolka anfaca qabiilka si guud u anfaca inuu ilaahay kaa dhigo annaguna waan kula garab taagannahay hiil iyo hoo wixii karaankeenna ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abuuxamsa isagoona sheegay in ka wilaaya ahaan ay garabkiisa noqon doonaan nabadoonka cusuba jufadana u dardaarmay inay garab istaagaan tolka waxaan leenaha talow soo dhowaada duqa aad noo keenteen wayn ka aqbalnay wayn la qaadnay wixii annaga xaggeennaana la shaqaynta diyaar baan u nahay laakiin xaggiinna sida odayaashii ay u yidhaahdeen naga iga horreeyey keentaya ka tag arrintii noqone doqah lala shaqeeyo intuu wanaagga ku toosan yahay wixii qallocoo lagu arkana waa bini aadami yaan la dhaleecayn gacanta inta la soo qabto ha loo naseexeeyo si cilmi iyo caqliya oo ma garanaysaa aan ahayn dacaayad aan ahayn derbiyada lala fadhiisto ha loo naseexeeyo gacanta ha la soo qabto sidaanu sida aan ku ballanana maaha diinna maaha dabeecad wanaagsanna maaha dadkana isu keeni maaha la dhaho wixii kala geynaho lagu arko insha allahu tacaala kama filayne laakiin haddii lagu arko in loo naseexeeyaa la rabaa mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh